wararkii naga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ayaa tibaaxaya in ciidamo ka amar qaata mustafa maxamed cumar cagjar ay weerar ku qaadeen guri ka socotay dhismo kaas oo ay leeyihiin dad shacab ah weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhagax buur ee gobolka jarar ee ka hoos jira gumaysiga etoobiya askarta ayaa rasaas hubiyey dadka guriga loo dhisay iyo shaqaalaha waxaana inkastoo aan lasoo warin wax khasaare ah allah mahadi haddana argagax xoogan ayaa soo food saaray hooyooyinkii iyo carruurtii joogay gurigii dhismaha ka socotay warbaahinta ayaa soo tabisay qaar ka mid a dumarkii dhibaatada loo geystay ee joogay guriga dhismaha ka socotay iyagoona oohin iyo baroor afka jabsaday maamulka xabasho kalkaalka ah ee dowladda etoobiya dhidibada ugu taagtay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa ah mid majaasiir ama gobodfalo ka baxsan bani-aadanimada u geysanaya bulshada rayidka mustafa cagjar waa ninka sida uu doono askarta liyuu boolis ugu adeegsa dadka